hay-adda gargaara oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda soomaaliya islamarkaana ka shaqaysa horumarinta ganacsiga dalka iyo bankiga adduunka ayaa heshiis la saxiixday bangiyada mybangi som bangi iyo daryeel bangi oo ka howlgala magaalada muqdisho ee caasimadda dalka heshiiskan ayaa ku qotoma sidii loo horumarin lahaa ilaha kala duwan ee waxsoo saarka dalka sida beeraha xoolaha kalluumeysiga tamarta dalxiiska waxbarashada iyo horumarinta dhalinyarada waxaa goobjoog ahaa madasha heshiiska agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda guddoomiyaha hay-adda gargaara madaxda bangiyada iyo marti sharaf kale suleymaan cabdi ducaali guddoomiyaha hay-adda gargaara ayaa ka warbixiyey heshiiskan bankiyadaas waxa weeyaan daryeel mybank iyo sombank horena waxaa noola macaamilayey amal bank iyo premier i b s iyo amana waa toddoba banki mashruuca gargaara waxaa loogu talagalay in lacag lagu gaarsiiyo shirkadaha yaryar microga iyo kuwa xoogaa ka yaro weyn oo smallka iyo medium enterprises dadka soomaalidu waa dad ganacsiga ku wanaagsan run ahaantii waxaa ka muuqata markay meelaha kale adduunka tagaan siday uga muuqdaan waxay halkan soomaaliya uga muuqan waayeen waa hal shay waxa weeyaa maalgelin la-aan weeye cabdirasaaq maxamed axmed maamulaha maybangi cabdulaahi aadan maamulaha soom bangi iyo bashiir maxamed xuseen maamulaha daryeel bangi ayaa si wada jira u soo dhoweeyey heshiiskan
waxaan aada ugu faraxsanahay in aan shirkadda gargaara oo wakiil ka ah bangiga adduunka aan maantay la saxiixanay heshiiskan maalgelinta my bank aada iyo aad ayuu ugu faraxsan yahay ugana mahad celinayaa gargaara arrintaas waxaan ku dadaali doonaa in aan maalgelinta gaarsiino macaamiisheenna ku sugan dhammaan waddanka waxaan runtii maanta aada ugu faraxsanahay inaan ka mid noqonnay ama ka qaybnahay programkii ay soo nagu soo agaasimeen gargaara oo aan noqonay bunuurta ka qayb qaadan doono insha allahu tacaala deengelinta waddanka la deengelinayo iyadoo lagu taageergaraynayo specific sectorska waddanka sidii kalluumaysiga agricultureka iyo many other sectorska oo waddanka ka shaqaynayo maanta halkan waxaan u joognaa saxiixid heshiis aada iyo aada muhiim uga ah daryeel bank sidoo kalena aada iyo aada muhiim uga ah macaamiisheenna waxaan la saxiixanaynaa gargaara oo ay maaragtay soo mariyeen fundiska bartmerska caalamiga ee soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed suleymaan sheekh cumar agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warramaya muhiimadda mashruucan waxaan aada ugu faraxsanahay inaynu halkan isugu nimi inaad hay-adda gargaara la saxeexataan maanta oo ku soo biirtaan ku soo biirtaan bangiyadii hore ee ka mid ahaa bangiyadii uga faa'iideynayey lacagta ay dowladdu usoo dhoweysay ganacsatada soomaaliyeed waxaan filaya xilliga lagu jiro marka la eego xilligaad ku soo beeganteen lacagtii oo inoo taalla waxaan u malaynayaa waa ilaah baa isla doortay waxaa la idinka fadhiyaa waxaa weeye inaad lacagtaa u fududaysaan oo u dhoweysaan dadka soomaaliyeed ee walaalaheenna ee ganacsiga ee abuuranaya iyo kuwa hore ugu jirayba anigoo ku kalsoon inay lacagtaasi wax ka tari doonto oo dhaqaalaha waddanka iyo shaqla-aanta inta ay wax ka tari doonto